بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal intaan casharka bilaabin harkii aan sheegaynay dee xalay rabaaci un baan haynay kolley mid ka dambeeyana waan sheegay in wax cid ee bal soo yar eegtay ma jirtaa wuxuun xataa kutubna haynoo tilmaanto bal hooye anigu kolley idinkaan uga jeeday inaad bal eegtaan oo lagu soo dadaalo un yaa wax soo arkay nacam haye y kitaabadin wa ke ya صaحيح بن khusayma sax weeye adigu way magacda maryaad tirin kartaa imika aye ay bs ii joog haddaba weli waxba ka horeeya ay ladaif way e e way way ay maxaa la odhanaya ay xuwaar way ay aduu fasil waay kolle way way aye iyo bintubkhaad way sanadii labaad marka sanadii koobaad dhamayso sanadii labaad kule ha marka sanada hore waa xuwaar iyo fasil intaa uu ku jiro xuwaar waa marka u dhasho un ilaa udo hay hay a kole intaasi waa intii sekada inagu soo noqnoqon jirtay xaqan ha iyo xaqaka way iyo saniyatun haya way sanada lixaad waa sian xalis o aragna haya way way ay basil kolley waxbaa raacsan basil maxaa loo yihi me taas waa marka dambe basil waxaa laga yaabaa in la leeya basil waxa loo yihi aye mdi waa markay mcdi usoo baxdo ha waay basil haye mklif waay marka adiga ibnu mkhaad baad ka bilo waxa kaa maqan bal haddaan xataa saqbiga iyo kuwan dayno xuwaar iyo fasiil oo kale oo sanada koobaad ah ayaa kaa maqan inta kale lakin waa saasun soma caadi basil haye waayo kutubtii waxaa lai sheegay ladaif waa kitaab aan sahlanaynba in la helo ibnu khusayma ayuu yihi aye maxaa kutub ka dhow baa jirta kitaab اibil beryihii horena kutubta luqadu habkay ku bilaabmeen kitaab اlkhayl iyo kitaab اibil iyo kitaab الriyaax iyo anwa iyo waxyaalahaasay ururin jireen waxa gaarkaa markii dambaa dee adigu luqadii waa siday kuba bilaabantay macaajimta luqada weli kutub aad u dhow baa jirta oo mutawafir ah oo la helayo waxaan filayaa weli ma haysaan haye adigu kitaab libil baad heshay waa kitaab isla baciido in dee laga helo shaamilooyin iyo waxyaalo mooye wax xataa dabco imika lagu helayo oo caadi ma jirto waayo wuxuna isbedel ma jiro aan filaya ay maxaa jira a saasan wey ha weli kitaab dhow cid kale oo in soo eegtay oo kitaab dhow oo kutubta aad u dhow ah haysa ma jirta ya sas waaye bal hadda waxade kali magacyadiisu bedelayaan laakiin waxaan leeyahay abu da-uud sunantiisa kitaabu zakaata baab buu udhigtaa baabu tafsiiri asnaani اlibil qolooyinka luqawiyiinta ah riyaashi iyo abu xaatim maaha abu xaatimkii muxadidka ama waa ninkii luqawiga ahaa iyo nadr ibnu shumayl iyo abu cubayd buu kasoo naqliyaa markaa abu da-uud sunantiisa kitaabu zakaat baabu tafsiiri asnaan اibil marka baabka xadiid kale kuma soo arooriye luqawiyintu taa ka soo arooriya dariiqiisa waxaa ku wariyay sunan اlbayhaqi oo kale alkubra dariiq abi daawud buu ku wariyaa isagana dee waa soo arooriyeen iyo macrifatu sunan walaathaar iyo bal markaa waxaan taasin waxa weeyaan oo aad buu inoogu dhowiyey abu da-uud kitaabu zakaat baabkaa u dhigtay marka uu zakada ka hadlaya ayuunbuu cunwaankan soo dhigtay baabu tafsiiri asnaani libil geela dawhooda fasiritaankeedii la fasiraya markaasuu bal taa dhigtaa oo bal kitaabkan sheegaya maxaa ilahaa waa kitaabka usuusha kutubta nusuusha ee ma magacaabayana kaas baa kaba mid ah bal waxaan leeyahay in ladaa'if oo kale kaa luqad iyo asmac iyo waa kutub iska wada fog lakiin ciddii rabtee weliba dabdinteeda abu da-uud iyo kitaabu zakaat baabu tafsiiri asnaad ibil ama sunan albayhaq alkubra isaguna taa macrifatu sunan walatar bal markaa arrinkuna waa taasoo ibnu makhaad iyo ibnu labun ama bintulabun iyo xiqun ama xiqatun iyo jadac ama jadaca intaasi waa intii zake kusoo noqnoqonaysee macruufka ahayd xuwaar iyo fasiilo sanada koowaad un ah bal marka uu dhasho un mooye xataa waxaan filaya magacyo kale barhkood inay soo iyo basil law marka uu sagaal jir noqdo miceysto xataa maalintii beder oo kale markii dee dagaalkiina adkaaday uu arkayna weliba dee qalabadina muslimiinta ay yeelatoo kale abujahli intaan la dilin ayaa ashxaartiisa ilaynoo soo naqliya waxaa kaba mid ahaa وتنقم الحرب الشموس ama cawاm mن bازil caameyni xadيث sin isaga isu sheegaya de waa orkaa miceystay baa mid ahayo laba sanadood un taas lahayo bازil caameyni markaa markuu sanada labaad iyo ta saddexaad iyo bازil caameyni bازil cawaam ama مkلف oo kaas iyo مkلف caameyni ilaa شhan sanadood bay wadaan marka dambena waxaan filaya inaan xataa waa awrta ee halaha aanay taas ama hashii oo kale oo dhan ee kolkol dee duqda oo kale naad iyo waxyaalahaasoo ashxaarta carabeed kusoo aroorta iyo adugu marka ay duqoobaan baa alfaadi jirtaa laakiin aan da-dooda ku jirin oo ay labadaba u isticmaalaan oo iyadana dee kutubta adabka iyo kutubta ashxaarta iyo kuba sugan muhimka waxa weeye bal abu da-uud baaba iyadoo kitaab xadiida uu yahay ayuu luqada ibnu khuseyme aan laga soo naqliyeyna waa isaguna waa baabkaasun waa arrintaas wey waaye sax kaley faaida waxaan filayaana ruuxu markaa wax ka fikiri doon doono waa sax in haddii aan taa la waayina de saa uu sheegay internetka oo kale haddii googolka la weydiiyo o kaleo laakiin cibaaradaad ku qoraysaa saxdo tafsiiru asnaan ilibil waa laga yaabaa inuu waxyaalo badan uu kuusoo tuuro cibaarada muhimku waa cibaaradeed u adeegsanaysa abaa muhima si aad wixii u hesho cibaaradii aad u adeegsanaysa o tafsiir haddii asnaan oo keliya aad qorto waxaa laga yaabaa ilka kale inuu kuu soo saare laakiin tafsiiru asnaan ilibil oo kale oo de isaguna taas laakiin muhim waxa weeye kalley waa lasoo dadaalaan filaya arrintuna waa nooc yar tacliim bay iska noqonaysaa ama tadarub iyo ruuxu tacallum bay taasi u tahay baabu shufcati shufcada baabkeedii weeye shufcadii ayuu baab u yahay shufcadu xagga luqada suu dee ay culimada luqadu lafdigan wuxuu ka soo jeedaa min ashafci oo shafcina waa shay shay loo geeyo oo kale imika cadadka oo kale ee markii mid mid kale loo geeyo waa tan labadii oo kale iyo afartiiyo tira ay isku buuxday shafci la odhanayo salaadaha shafci iyo watri oo kale dee tii kelida ahayd iyo tii labada ama afarta ahayd ama lixda ahayd shafci la odhanayo oo marka wixii shaygii wax loo geeyo taas baa shafci la yidhaha aadaanka oo kale waa tan iqaamadna waa dee imika iyo aadaanka aadaanku waa shafci iqaamadna waa watri oo kale macnaa iyadii waa mid mid qaaliban dee aadaankiina waa kan laba labada laysu raacinayo oo bal matalan taas baa adigu shafcigu xaggii luqada yahay xagga laakiin sharciga imika shufcadani waa laba shaksi oo wax wada lahaa oo midkood wixiisii ama qeybtiisii iibiyey isagoo cid kaloo ajnabiya uu kaba iibiyey oo markaa dee waana xaq ruuxan shariigaa sharcigu siiyee ruuxii shariiga ahaa ee la lahaa qeybtiisii oo ruuxan kale uu la wareegayo haddii dee iib meesha yimaado maha dhaxliyo waxyaalahaase oo uu ku qaadanayo iyadoon ikhtiyaar ruuxna la eegin intii uu siiyu ku iibiyey ilaagun ruuxii kale kaga wareega kala wareegayo oo bal matalan waxa weeyaanuun ruuxii shariiga ahaa oo qeybtii saaxiibkii iibiyey qaata oo ka soo qaata kii iibsaday wixii uu siistay wax lamidana kaga qaata taas baa shufco lagu magacaabaa dee waanan arki doonaa waana xaq dee si dararkan iyo dhibtaa dhow ruuxa ugaba iman doonta ruuxan cusub ee la shurakoobaya looga daafuco ama meesha loogaba saaro xaq sharcigu baneeyuu ruuxa siiyeyba weeye shariga taas baa shufcadu ay tahay wuxuu uhi markaa musanifku xadaثana axmed bnu yunusa qaala xadaثana zuhayru qaala xadaثana abu zubayri can jaabirin xa وxadaثna yaحya بن yaحya qaal aخbarana abu khaysamata can abi zubayr can jaabirin qaala anahu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam bal culimadan meesha inoogu jirta waa waxaan wada garanayna ilaahay ka raali ahaada dhammaantood zuhayrna waa zuhayr ibnu mucaawiya sanadka dariiqa labaadna abu khaysamaha ku sugani waa zuhayrkii un waa isagii un baa marna uu magaciisii sheegay marna kunyadiisii uu sheegay markaa jaabir baa wuxuu yihi rasuulki ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh man ruuxii kaana lahu isaga u sugnaaday shariikun shariik macnaa waa cidla leh fii rabcatin waa guri waa dee adigu manzilkii weeye iyo kololbaaba dee wax ka acamsan oo daartii ama maxaladiiba loo isticmaalaaye waa adigu meeshii le maskankiiba weeye aw naklin ama timir weeyaan oo waa beertiisna waa dhow dee timir ay kuba taalo falaysa lahu uma sugnaanin ruuxaasi ma laha an yabiica inuu iibiyo macnaa waa qeybtiisii iyo qismgiisii waana isugu jirtaayo uma qeybsanaa xataa yu-dina ilaa uu ogeysiiyo shariikahu ruuxan waxla leh ee shariigiisa ilaa uu ogeysiiyo inuu iibiyo ma laha fain radiya markaa hadduu raali noqdo oo ruuxii waxa weeye dee shariigiisa markuu u bandhigo uu kuba raali noqdo akhada isagaa wada qaadan oo wixii iibsan wain kariha hadduu naco shariigani aanu doonayn qeybtan inuu iibsadana taraka uu ka tegay oo markaasuu madax banaanaanayaayo ciddii kale ka iibsanaysa uu kaba iibin xadaana abubakr axaadiista dee kolle waa xadiid keliya iyo duruqdii bal markaa waan israacinaynaa wixii alfaadee noo soo kordhayana markaasaan dee laqbadeeda anaan horka adhowna xukumkii masalada ama dee masaladii iyo dee suuradeedii waaban suuraynay xukumkeedii iyo bal wixii kuba sugnaa ayaan markaa yar eegi doonaa in shaء الlahu taعalى qaal wuxuu yihi muصنifku xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn cabdالlahi بn نmayri وإسحaaq بn ibrahima والlفظ لبن نmayri qala isxaaq aخbarana وqala الآkخarani xadaثna cabdالlahi بn idriis isxaaq dee waa sii caadadiisu aydoo akhbaranaa buu yihi labada kale se xadaثanaa bay yidhaaheen waxaana u wada sheekha un imaamkii cabdالlahi بn idriis addoonkaa saalixa ahaa qaala wuxuu yihi markaa ibnu idriis xadaثana ibnu jurayjin can abi zubayri can jaabirin qaala anahu qaal jaabir ibnu cabdillaahi baa radia allahu canhuma yihi qadaa waa xukumay rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay bishufcati shufco waa tamalugaas ama ruux uu milkiyayo qisti ama qeyb markii hore dee uu ruux kale ay wada lahaayeen oo qeybtiisii uu ruux saaxiibkii iibiyey ama shariigiisii isagu uu qaadanayu la wareegayo wixii dee kolba la kala siisay inuu kula wareegayo shufcadaasuu xukumay fii kulli shirkatin shirkadu waa wixii la wada lahaayee la wadaagsanayay uun kollay shirkatin iyo sharkatin iyo sharikatin waa qaabka oo dhan sida kelimo oo kale kelimatin iyo kilmatin iyo kelmatin intaba luqada way dee soo naqliyaanoo waa awjuh bannaan waxaan filayaana waa kelimada iyo nadaa'irteeda wax ku wada bannaan marka shirkatin iyo sharkatin iyo sharikatin intuba waa awjuh luqa ahaan imanayse waa wixii la wada lahaa ee lam tuqsam aan la qaybin weli lama qaybin haddii la qaybsado nin kastaa kedinkiisi gaar uu noqdo xuduuddiisii ay kala soocanto dee waa dad jaara uun ruuxna ruuxan kale wax lama laha markaa de waxa weeye taas shufcadani ma imanayso ee waa wixii la wada lahaayen la qaybin rabcatin shirkadii baan ka bedelaynaa waa manzil oo bal matalan rabcatin kollay waxaabay barhkood yidhaahaan rabcun baa mudakarkii ah oo almanzil ama almaskan rabcatunna waa mu'anaskii bacd alculamaana waxaabay kaba dhigaan inay tadani tii taaniiska aanay ahayne tii lagu kala farqin jiray ismu jinsiga mufradkiisa iyo jamaciisa sa nakhlatun iyo naklun oo kale tadaasi taaniis may ahayn ee nakluna waa jamci waa ismu jinsi jamciya mufradkiina naklatun buuye naxlatun iyo namlatun iyo namlun iyo naxlun iyo tamratun iyo tamrun iyo waa taa baabkeed oo ta'dani maaha ta taaniis keenaysa ama ta'dii taaniiska ee mudakar iyo muanas lagu kala farqin jiray ee waa ta'dii mufradka iyo jamaca ismu jinsiga lagu kala farqin jiray taasba weeye markaa barhkood tanna way kaba dhigeen oo rabcatunna inuu markaa mufradkii yahay rabcunna ismu jinsigii dee jamcigaa jamciisii noqonayo sida kuwa aan soo tirinoo kale ama rabcatun waa ta'dii faariqada ahayd ee muanas iyo mudakar oo rabcatunna waa muanaska rabcunna waa mudakarkii macnuhuna waa manzilkii iyo maskankii iyo meeshaa la deganaa oy leeyihin waxaa dee maskanka loo yidhi lianna nnaasa yarbacuuna fiiha bimacnaa yuqiimuuna fiiha ma yartabicuuna sida sharaxa nawowi kuma sugan oo bimacnaa yuqiimuuna ah dadkii baa degan oo waa meel lagu negi yahay aw xaaidin ama bustaan markaa hore waa taan soo aragnay aw naklin dee xaaidkuna waa bustaankii nakliga oo kale waa dhulkaa dee ay dhirna ku taalo dhirtiina tabac bay dhulkii u tahay haddaba in shufcadaasuu xukumay fii kuli noocaas laa yaxilu lahu ruuxii shariiga ahaa ee doonayay qeybtiisa inuu iibiyona uma banaana an yabiica inuu iibiyo qisdigiisii iyo qeybtiisii dee shaa'ic ahayd inay uma kala soocneen waa qeyb ay wada leeyihin meeshani laakiin way ka dhexaysaa xataa yu-dina ilaa uu ogeysiiyo min aliidaan aliclaam shariikahu ruuxii la lahaa fain shaaa markaa shariigii hadduu doono akhada isagaa qaadan wain shaaa taraka hadduu doonona waa ka tegi oo dee markaasuu ciddii kalee doonaysay uu kaba iibin faidaa baaca ruuxii qeybtan lahaa hadduu iibiyo qeybtiisii walxaal lam yu-dinuu aanu ogeysiin ruuxii shariigiisa ahaa iibkan uu iibiyey oo marka horena aanu u bandhigin eeg uma u bandhigin nin kale unbuu kaba iibiyey fahuwa shariigii waa ruuxii la lahaa ayaa xaqu ku xaq leh bihi waa waxaan mabiica ah dee waa biakhdihi weeye qaadashadiisa un laakiin qadarkii dee ma qaadanayo un lacag la-aane wixii lagu kala iibsaday uu ku qaato isagaa kan cusub ee iibsaday kaga xaqle weeye isagii baa qaadan labadii kii iibiyey kan iibsaday midna ikhtiyaarkooda lama eegayo sharcigaa siiyey markaa wixii unbuu bixin waanu si dee dararkan hadhow ka imanaysa ruuxan cusube wuxuu yeeri doonaba aanu garanahayne wixiina laba yeeshay waa dararkaasi meesha loogaba saaro waa xikmadda kuba sugan fahuwa xaqu bihi isagaa waxaan biakhdihi weeye akhdigiisa uu qaato oo dee wixii ciwadkii musamaha uu kuba qaato isagaa kaga xaqla ciddii iibsatay وxadaثnي abu الطاhiri qaal أخbarana بن wهbi عan بni jurayجi أna aba الزubayri أخbarahu أنه سمع جابر بن عبد الله markii horeba iبن jurayج baa ka warinaya waxa weeyaan بن abu زubayr iبن jurayجna cabdالmلك بن cabdالعaزيز iبن jurayج baa la dhaha jurayجka awogyaa la arkaa inuu mawlaa ma aha adoon qolooyin reer bani umaya uba ahaayo sidaas alumawiyu loo yidhaa asalkooda waa reer ruum e jurayج magacan markaas ayaa markii horeba kaba warinaya imaka laakiin wuxuu inoo caddeeyey samaaci isagiina waa kan caddeeye annahu akhbarahu oo abu zubayr uu ka maqlay ee cidi uma dhaxayso welibana abu zubayrna muxuu caddeeyey samaaci uu xadiidka jaabir kaba maqlay annahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam ashufcatu shufcadu fii kulli shirkin wax kastoo la wada leeyahay ayay ahaato y gelaysaa fii ardin shirkigii kababa dhul waa dhul iskaba banaanoo dee ama zarac usuubada ama in wax laga dhisto la wada leeyahay aw rabcin manzilkii iyo maskankii ama gurigiiba aw xaa'idi bustaano waa dhul uune laakiin waa beeran yahayba intaasba waa gelaysaa laa yasluxu mana suubanayo an yabiica ruuxii shariiga ahaa ee qeybtan lahaa inuu iibiyo qeybtiisii xataa yacrida ilaa uu u bandhigo calaa shariikii ninkii saaxibkiisa ae la lahaa uu yidhaha waan iibinayaa ma iga iibsanaysa oo fa yaaqudahu markaa shariigiisu qaato oo uu iibsado weeyu isagu la wada wareego aw yadaca uu kaba tago marka haddii dee aanu isagii marka hore ogeysin ayay shufcadii iman hadduu bandhigu iska fasaxa dee markaa waa iibsanaya fain abaa haddii uu diido oo macnaa waxa weeye isagoon u bandhigin unbuu cid kale kaba iibiyey fashariikuhu kii isaga la lahaa ayaa axaqu bihi waxaan ama rabci ha noqoto ama ardada ama xaa'idka isaga qaadashadiisa ku xaq leh oo kaga xaqleh ciddii kale cusbayd ee timi ee yiibsatay xataa yu-dinahu ilaa uu ka ogeysinaya isagaa dadkii kale kaga xaqle hadduu ogeysiiyo dee markaa waa u madax banaanye wey bal axaadiisii baabku way noo dhammaadeen oo kollay intii dee kitaabkeennan kuma sugnayd weeye lafdigay shufco iyo rabco iyo rabci iyo bal waxyaalaha caynkaasna waa taa aan luqa ahaan soo eegnay xadiidkana ta inoogu sugani shufcadii dee waa taa aan nidhi waa ruuxii shariiga ahaa ee cid kale wax la lahaayoo qeybtii uu iibiyey saaxiibkii ama shariigiisu kala wareega kii iibsaday oo wixii uu ku iibsaday kagala wareega taas baa la yidhahaa shufco waana xaq uu leeyahay ruuxa shariiga ee waxla leh cid kale oo uu kan mushtarigaa korkiisa kuba yeelanayo oo ay tahay dee uu la wareegayo taa sharciguba uuba siiyey taas bay shufcadu tahay haddaba bal shufcadu inay dee wax jidaysan tahay ruuxan shariigiina uu shufcadaa yeelanayo oo waxay muslimiinta ama culimadoodii ay kuba ijmaacsan yihiin bal matalan dee waxyaalaha laga yaabaa inaanay manquulkii iyo waxyaalahaa sugin ee waa waxyaalihii maguurtada ahaa ee caqaarkaa waata iyada itifaaqoodu yahay wuxuu bal matalan ee weliba qaybsamayey hadduu wax aada u yaroon qaybsaman yahay barhkood taas shufco ma geliyaanba ee bal wixii qaybsamayay aan weli la qaybin laga yaabaa nin abubakr alasam yidhaahaa bay khilaafkii kasoo naqlena lakiin ictibaar ma laha isagu in waxaa kaloo culimmadu ay yidhaaheen halkana xikmadda tan laynoogu jideeyey shufcadu u sugantahay waxa weeye isaalatu darari can shariik ruuxan ninkan way isbede waxaan way wada lahaayeen bo dadkaas bay yidhaaheen waa xaq wada le tacaamul garanaya ruux kale meeshii hadduu soo galo oo lasdee isagii wixii uu laba yeesho wax isaga kaga iman xaggii iyo taawar uma hayo tacaamulkiisiina ma garanayo waxaa dhici karta wuxuu dhibsadaa inuu xaggiisa kaba yimaado bal matalan aanu mucaamaladiiyo wada lahaanshihii aanu fiicnayn marka dararka meeshan iman kara weeye imanka darar dee muxaqaqa maaha ee dararka mutawaqace imanaya ayaa ruuxii shariiga ahaa ayaa laga fogeynaya laga suulinayaa bal taasba weeye ee inay caqaarkana meelaha maguurtadaana waxaa loogu khaas yeelay wixii manquul in iyadoo had iyo goor dee wada lahaanshaheeda iyo imika tan iyo dararka markaa kaba yimaado waa waxaan aan lagu kala tegayni meeluu la wada jooge ayaa badan oo jaarka imika eeg xun kaa marku uu magaalo taahiye ee dadka dee had iyo goor aan kala guuran yahay iyo marka dadka reermi iyo laga yaaba hadday bil iyo laba meesha wada deganaadeen kala guuraya laakiin jaarnimadkoodii uu xumaaday uu yahay way kala dhib badan tahay oo kan dee degaanka ah ayaa ka dhib badan oo rasuulka ilaahayba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaa ducooyinkiisii kaba mid ahaa inuu ilaahay ka maangeli jiray min jaari su-in fii daari lmuqaamati waa jaarka xun meelaha la degan iyo magaalooyinka waayo xadiidka ayaa lama socotay waacuudu bika min jaari su-in fii daari lmuqaama faina jaari albaadiyati yataxawal kaasi berriba waa guuriya waa la kala guuri marka dararkii halkaasuu ku harhaya laakiin kan dee waa isaag taagantihinuun haddii meeshii jaarnimadu fiicnaa way dee bal iskaladaa kii od wax wada yeelateen jaarkii baaba saa dhib lahaa ee kii oo wax idinka wada dhexeeyaan mucaamaladna ay xumaato dhibtii baa badan taas baa deete iyadoo dhibtaas la daafacayo ayay shareecadu tan jidaysay bal taasba weeye taasi xagga waxa weeye ta kolley way jiraan dawaa'if culimada ka mida sida asxaab ara'yi abu xaniifa iyo dee qolooyin jiwaarka labadan aqalee isku dhegsan way kala leeyihiin dariiqood iyo maraafiqdoodna way kala duwan yihin waxba isuguma jiraan haddaba jaarnimadu iyaduba kolley dee darar iyo dhib baa kaba yimaado shufcadii jaarnimadu way ka imanaysaa ba yidhaaho ay tahay dee inuu ubandhigo hadhow haddaan u bandhiginna shufcadii waa lagu qaadanayaaye laakiin dee axaadiisan imankaan hayno oo walow dee in jawaar buu xukumaya alfaad ay soo arooreenba in fii kulli shirkatin lam tuqsam iyo in waa fii kulli shirkin iyo waxa weeyaan lafti kaloon halkan inooguma sugnayno xadiidka jaabir un ahaayo faida waqacat اlxuduudu wasurifat duruqu falaa shufca kol haddii xuduud iyo sohdimo lakala yeesho wadooyinkii ay kala baydhaan shufca ma jirto isna saxiixa iyo umuurahaas bay jamaahiir alculamaa eegeeno jiwaar wax kumay sugin dee bal matalan axaadiisa ay kuba timin jaarku jaarkiisa isaga kuba xaqlana ixsaankii iyo samafalkii iyo bay kuba xambaareene bal waa wixii shariika ahasay jamaahiir alculamaa leeyihiin arrin kalena way yidhaahno dee shariigani hadduu muslim yahay iyo hadduu gaal yahay mid kastaba xaqan uu yeelanayaa bay yidhaahaan waayo lafdigan shariiki waxa weeyaan dee waa kollay siiqo shardi buu laba socdaayo lafdi iska cumuum buu faa'iideynayaayoo bal matalan ruuxii bal markaa shariiga midka soo shariigii ay waa soo gelayaa bay leeyihin waana inta badan say u badan yihin walow barhkood ay tan dhimiga ay kaba soo reebaan arrinta imika halkan nooguma sugan waxa weeyaan oo dee bal dhinta kale shufcadi waa taas waa suuradaan soo sheegnay waana wuxuu markuu ogaado dee ay tahay wixii intuu bixiyo uu isagii la wada wareego shareecadaana siisay xog haddii dee shareeco lagu dhaqmaya ay jirto waa xaq shareecadu ay siiso cid u diidi kartaa ma jirto kan yimie cusubina uma diidi karo kii horena uma diidi karo suldana ama xukuumad iyo dee taasna ama qaadina uma diidi karo weeye sharcigii baa siiyey oo waa isagii baa la wareegaya waa dararkan si meeshii loogaba saaro xadiidkana waxaa inooguba sugan ruuxu markaa uu doonayo inuu iibiyo qeybtiisii inay tahay inuu ogeysiiyo inuu oge markaa aanay banaanayna sidaa lafdigaaga laa yaxilu lahu an yabiica xataa yu'din inaanay xalaal u ahayn aanay u banaanayn ilaa uu ogeysiiye inuu iibiyo halkan qolooyinkiina sharaxa islaamiga kuma sugantay cidda kalena dee waan suureynaynaaye waxay imaamku leeyahay waa imaam nawowi baan ujeedaaye arrinkan ah uma banaana bal lafdigan eeg waxay cinda asxaabina ku xambaaran tahay sunanimo uun macnaa ogeysiintan iyo inuu u bandhiga waa sunne waa baab irshaad inuu iibiyo intaanu ogeysiinna waa karaaha uun karaahadiina karaahata taxriim kamay dhigina karaahata tanziih bay yidhahnoo xaraam maaha xadiidkiina tan bay kuba xambaareen lafdiga xadiidkuna eeg laa yaxil taa ma keenayo laa yaxilu lahu xalaal uma aha weeye iyo laa yasluxu uma suubanayo lafdigu taa ma keenayo marka wuxuu leeyahay taa waxay kuba xambaareen inay xadiidkan uguba awilaan markaan idhaahno waa karaaho makruuhi dee shay xalaala maaha weeyaan oo xalaashii marka lagu fasiro shaygii isagu mubaaxa ahaa ee labadiisa dhinacba ama labada daraf sinaayeen oo ujeeddadu la imaatinkiisa iyo katagiisa uu sinaa mubaaxii marka laguma fasiro taa laguma fasiro makruuhi maaha mubaax bimustawa darafayn dhinac baa dee laga roon yahay ama dhinac baan fiicnaynba oo jaanibkaa xalaashii bay mubaaxaa kuba fasireen dee taasi waxay keenaysaa oy xujo markaa malaa la raaco noqonaysaa haddii xalaalnimadku ama karaahada wixii karaahaa aan la odhanayn waa xalaal oo xalaalkii lagu khaas yeelo ama shaygaa mubaaxa mustawa darafayn ama kii manduubka ama kii waajibkaa ee karaahadu ay ka baxayso qisma alxalaal ay kaba baxayso oo dee bal matalan taas baaba hadalkani iman lahaa ee dee karaahadina sida dee ma xaraam ma aha kol haddaanay xaraam ahayn qismigii xalaasha waa laga rooyey karaha kuba sugan waa tan ruuxu kuma dembaabaye qismigii xalaasha way kuma jirtaa bay noqonaysaa haddii lafdigii mubaax ay ka duwan tahayba oo mubaaxii musawa darafayn aan ahayn lakiin halkan dee waxaa laga cabiray xalaal maaha iyo ta kolley shaaficiyadu intaas ma aha qurdubi oo kale mufhimkiisa isagana cibaaradiisa waxay huwa maxmuulu calى اlirshaadi ilى اlأwlى arrinkan laa yaxilu lahu iyo waa xambaarid wuxuu ku xambaarayay in sidii fiicnayd laysu tilmaamayo laysku hanuuninayo oo waayo wuxuu leeyahay fain baaca walam yu'dinu arrinkan buu ka dhigay eeg iibkii uu ansaxay ninkani uu la wareegaya hadduu doonana waa iska dayn karaa ee wuxuu leeyahay haddii arrintu ay tahay calى taxriim dee ruuxa sidaa wax ku iibiyeyna demi buu mudan lahaa beecaasna waa la fasikhi lahaa waa ta iminkaag waa xujo uu laba yimi saaxib almufhim oo beeciina waa la fasikhi lahay oo kan rasuulka ilaahay baneeyey tasxiixiyey ee laakiin ninkan ba xaq la siiyey inuu wixii la wareego se beeci uu dhacay weeye waayo ninkii kala iibsaduu kala soo wareegaya ee maaha lama odhan beecaasi waa fasakhmay ruuxii faacilkaana markaa taas waxay tilmaamaysaa buu leeyahay arrinkani bacda inuu irshaad ku xambaaran yahay ee laakiin isagaaba soo naqliyay bacda shuyuukhina waxay dhaheen waa waajib bal xataa dee shaaficiyada qaarkood ayaa se ibnu rifciya waxay leeyihin dee wax imaka halkan saa haba idhaaheen naqlina waayo malaa barhkoodna qowlkoodu waa ka duwan yahay shaaficiyada eh laakiin waxa imaka halkan cibaaradan loogu xambaaro taasoo keenaya meeshii maba jirto shaaficina hadalkiisii bay soo qaateen idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi bal markaasi kollay daahirkii waxa weeye bacd alculamaana way ku tegeen cibaaradan laa yaxilu lahu lagaba cabiray waxaan horta marka horeba inuu iibiyo xalaal uma aha laakiin arrin baa imanaysa xalaal maaha aan nidhaahne iibkii ma ansaxaya mise ma ansaxaya waa ansaxaya iibkii waa dhacay laakiin ruuxana xaq leh xaqiisana waa adeegsan karaa waana ka tegi karaa oo waxaan u leenahay iibkii waa ansaxaya dee suurooyin baynu soo aragnay beecii oon marka hore waxaan un ficilkan un xalaal ahayn haddana beeci ansaxay najishgii baynu soo aragnay tasriyadii neefkii oo la gaaxiyey ruuxii umay banaanayn kishigaasi haddana wa kii laga hortegay jalabkii oo kale beledkii lagaga hortegay nahyi baa yimi umay banaanayn dadku inay dadkaas aan weli suuqii soo gaadhin wax kaga soo iibsada haddana iibka hadduu dhacay waa dhacaya waa tan khiyaarka ale oo markaa adigu isma laazimayaan baan leenahay imaka ficilkan xaaraamnimidkiisii iyo beeca sixadiisii beecii isagoo ansaxay ayay dee aydana ficilkii aanu ficlaan toosnay ahayn waa ta aan suurooyin sooba maray bal markaa waxa kollay daahira adiladna ay keenaysaa ruuxii horta shariiga ahay inaanay u banaanayn taasi laakiin hadduu waa iibkii waa dhacaya ruuxina xaqan u leeyahay arrin labaad baa timo halkan culimmadu ay soo naqliyaan kollay sheekuna uu khilaafka culimmada soo naqliya waana masale iskaba muhimaho ruuxii u ogeysiiyey oo wuxuu uhi war qaybtaydii waan iibinayaa ee ma iibsanaysaa iska iibsa buu idhi eeg iska iibsa buu idhi u iibiyey ninkiiba haddana isrogay eeg markii hore u fasaxay iska iibsuu idhi ninkiiba haddana wax kale adugu dib u fikirayoo waa isrogay markii iibku dhacay taasi qablalbeec ba ahayd markii iibku dhacayoo wuxuu doonay inuu qaato shufcadii maxay xaaladu noqon wuxuu halkan sheekhu soo noqonaya weliba aimadii shaafici iyo maaliki iyo abuxaniif iyo asxaabtood iyo rag kalu magacaabay cusmaan ulbati bal tarjamadiisa baadha kolley waa nin faqiiha oo hore eh cusmaan ulbati iyo ibn abi layle iyo keyrkood ayay leeyiin lahu an yakuda bishufca eg ada markii hore u fasaxay markii hore sidaa deeta lagu iibiyey dib buu haddana isagii isu bedelay markii iibkii dhacay shufcadii waa leeyihin shufcadii kama burayso laakiin qorooyin bu halkan daaifa min alxadiid bay leeyihin malaha akdi waayo kol hadduu fasaxay dee xaqaysiisaa ka tegay dib dambayse haddana uguma noqon karo axmedna laba riwaaya kasoo naqliya laakiin bal waxaan leenahay kolley masaladan maaha arrin baa jirta oo ah xaqani weli ma waajibin wax aan waajibinee weli aan waajibin ruuxu hadduu sii rido oo u yidhaha waxaa dee uu meeshii kaba saaro qabla alwujuub weeye dabeedna bacda alwujuub shaygu markuu sugnaaday dabadeed maxay xaaladu noqon kolley masaa-ishaas oo dhan laba qowl baa culimadu ay leeyihin wixii kale hadduu qablaalwujuub ahaa ictibaartu waxa weeyaan bacda alwujuub eh markaa may ahayne xaqiisi waa isticmaali karaa in iyo may kol hadduu idankii dhacay maxaa suurooyinkaa laba mida kolley suuro aynu soo maray oo xagga haweeneedii oo kale hadday imika nafaqadeedii ama habeenkeedii ninkii way waxaa tidhi taa ay ka dayso waatan idhi hadhow habeenkaa hore mooyaane hadday dib isu rogta way noqonaysaa lakiin suurada taa maaha mid baa waxay tidhi iminka bisha soo socota nafaqo aan kaa doonaya masaaruuf aan kaa doonaya ma jirto waan kaa daayay weli bishiina lama gaadhin markay bishu gaadho oo kale maxay arrintu noqonaysaa ma leedahay xaqu markaa ma waajibin mise ma waajib ma leedahay halkan masaladan aa imanaysaa maxaaba ka soo qaada dad wax wada lahaa adagii waaba sakaraan mid baa deeta yidhi anigu hadduu imika dee taas dhaxalkaa shaqo kumalihi waan idiin wada daayey weli laakiin dhaxal lama gaadhin intii naftu ku jirto dhaxal lama gaadhin dhaxalkii muu yeelan markii ay uu dhintay ee dhaxalkii uu yeeshay xukun muxuu noqonayaa ma arrintiisii hore miyuu ka laabmi karaa mise uu ka tegay xaqiisii waa ka tanaasulay xaq dambuu leeyahy ma jirto labadan qowl baa imanaya arrintani way imanaysaa waxaa lamida ruux baa ruux u dardaarmay wax waxaa laga yaabaana waxa uu dardaarmayey kasoo qaado waaris buu u dardaarmay waarisna dee inay warasadu badnaysa weeye ama se wax ka siyaadsan suluskii buu dardaarmay ciddii lahayd dhaxalka dee yeelan lahayd dhaxalka ee dee markaa warasadiisii ahayd ayaa waktigaa weli lama gaadhin waktigu mudanaya in markuu dhinto wixii mudanayaaye ayay yidhaheen waayo waan ogollay dhaxalkii waan ogollay waa dhimashadii baa timi markii wixii la yeelanayay baa timi waa wujuubka qabla wujuub oo kale maxay arrintu noqonaysaa miyay ka laabi karaa labadan intanba aqwaashana wada imanaysa markaa in badan kol hadduu qablalwujuub ay tahay arrinkii bacdalwujuub wixii waa waxayna markaa weli wixii laazim u ahayne waa laga noqon karaa suurooyinkaasoo dhan uu ka noqon karaa iyo qowlkan imaka labaad oo ah meye dee kol hadduu tii gooyey khalaas way dhacday oo kaleo macnaha ujeeddadu xaq meesha jiro hadduu ruuxu iska daayo faraha ka qaaduu rido qabla alwujuub bacda alwujuub ma ku noqon karaa meesha aqwaal ba masaa-isha baabkaas oo dhami labada qowl way ku wada jiraan maaha imika masalada waxaan leeyahy waa masalo weyna umuuraha kale inooguma xidhan tahay umuuraha kale ayay inooguma xidhantao dee masaa-isha baabkaas oo dhan ayaaba san ah labada qowl ay ku wada sugan yahin wixii saas ahaa xaq aan weli waajibin hadduu ruuxu yidhaaho waan iska daayo waxba kumalihi ama faraha waan ka qaaday markii uu waajibo waana xaquu wax ku lahaa maxaa xukunkuu noqonayaa bal matalan taas dee in badanna markaa waata ay eegayaan wixii kol haddaan weli waktigiisii la gaadhin hadalkan ictibaar male oo wuxuu ka laabmi karo iyo may kama laabmi karo labada qowlba oo jira bal baabkiina intaasaan kaga baxnay baabu karsi اkhashabi fi jidaal jaar aadakani baabu karsi اkhashabi waa qoriga ama qoryaha joojinteedii iyo kutaagitaankeeda lagu taago ama laba saaro ruuxii jaarkaa jidaarkii bal xukunkii weye qarsigu waa dee iyadoo ama waxa weeyaan hala darooriyo meeshii awda ama hala duldhige qarsigu walow ku joojintii de ay tahay taas jidaarkii jaarka lafdiga khashabna in kolle xadiidkan ku eegi doonaa dabdigiise xadثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى مالك عن بن شهاaب عن الأعرج عن أbي هريرaةa أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل laa ymنع yaanu u diidin أxadكم أxadkiin laadu markaa naahiye weeye riwaayada abu dr bukخaarي ayaa waxaa dhacday abu dr riwaayadiisa laa ymnacu ee waa nfyi bmacnaa nahyo nafyiguna marka caynkaasa isagaa halkan kaba sii xeel dheer bay idhaahaan oo bal matalan markuu macnaha kuba yimaadee in waa abuder abuderkan sheegayaana oo nin dee kolley calim ahaay oo cabdi bn axmed la odhanayay oo kolley buuraha maka agaheeda ama jabaal saraad geli jiray oo markii horena taas oo raggii bukhaari soo wariyey waa raggii ka dambeeyey ee kitaabka bukhaari dabdiyey kaba mid ah waana riwaayada xaafid ibnu xajar malaa way ugu idqaan badan tahay riwaayaadkaas oo ictimaadsado saddex sheekh ayuu ka wada wariyaa markaa riwaayadiisa riwaayadoodu isu geeya saddexdaa sheekhna firabri ama firabri oo tilmiidkii bukhaari ahaa bay ka wariyaan firabrina bukhaari buu kaba wariya abuder waa nin saas ahaayoo in badan dadka makaaribaduna ay uga iman jireen andalus iyo maqribkaa durugsan iyagoo waqtiga xajka iyo taasoo barhkoodna ay raaci jireen markaa xajku dhamaado malaminaba halkaasu ka tegi jiro uu ku laami jiray halkii barhkoodna dee sii raaci jireen sii baajiya ayaalnusada la soo joogay halka buurihiisaasee dhulkaa uu la soo joogay bal markaa ninka abuder riwaayadiisa laa yamnacu waana riwaayada xaafid ibnu xajar in waxaan ugama jeedo fatxulbaarigan aan hayno matayga ku qoran ayaa riwaayadii abudar ah ee waa alfaadaha uu isagu sharxayo waayo waxaa dhacay kitaabkaas aada u qiimaha badan markii hore malaha sheekhu wuxuu doonay inuu matagii iyo kala sooco taas laakiin markii dambe way dheeraan buu isidhiyo isagoo axaadiisa wuxuu kuba sharxanayay kitaabka markan dambe la madbaceeyey bay matni ay la madbaceeyeen kitaabkii matiga ay la badbaceeyeenna riwaayadii abuder may ahayn riwaayadii abuder may ahayn ee waxay ahayd dee riwaayo kaloo saasaa kolkol dhacaysa lafdiga matniga yaalla iyo lafdigan uu sharxanaya inay kala duwan yihiinoo markaasuu odhanaya dee ta kaa matiga yaallay walifulan ama limustamli hala yidhaaho ama sarkhasi ha yidhaaho ama kariima ama qolooyinkii kale ayuu u tiirinaya isagu lafdigu dhigto markaa riwaayadii walaan aragnay marka iyadoo waxa weeyaan la madbaceeyey abudaro malaa dee waxaan filayaa majliska iyo baabay taalay oon kol ku arkayay dadna ay siinayeen ma anigu ma hayste riwaayadii bukhaariya abudaro dhawaan malaa la madbaceeye bal ninkaas weeya isaga laa yamnacu laa yamnacu axadukum jaarahu an yakrisa inuu ku joojiyo oo khashabatan ifraad weeye barhkoodna imaka khashaban iyo imaka taas way kuba wariyeen ama lafdii bal aan yar arkeed adigu khushubahu iyo khashabahu iyo khashabatan intuba marka haddii khashabatan la yidhaahna waaba mufrad in khashab haddii la yidhaah ama khushub la yidhaahna waa laba jamco kelimadu ay leedahay balkaa khushub shiinta waa la reebi karaa khushbun waa la odhan karaa ee yaanu bal qori inuu ku joojisto gidaarkiisa yaanu u diidin qaala oo macnuhu waa maxay ruux baa dee jaarkii ah gurigiisiibuu doonayaa inuu dhistaba ruuxan kale dee jaarkiisa ahaabuu u baahday jidaarkiisii inuu wax ku qabsado waqtiyadaa hore sida derkadiyo qoryihiiba qori inuu jidaarkiisa saaro dee gurigiisii taas uu u baahday ruuxii jaarkaa baa la leeyahay ee kollay intaasna wax madarro u weyn oo ugu sugani ma jirto yaanu u diidine waana ixsaan iyo wanaagfal eh ha aqbalo ha siiyo taasoo yaanu u diidin waxaa jidaarkan uu ku qabsanayo ama qorigan uu kuba qabsanayo jidaarkiisa yaanu uga diidin taas baa uu rasuulka ilahi yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh qaala raawiga xadiidka wuxuu yihi kasii warinaya abu hurayra uma yaquulu abu hurayrata abu hurayra wuxuu ku qowlayay mali waxaa ii sugnaaday muxuu yahay oo araakum aan idin arkaa mucridiina xaalatiin kuwa ka jeedsanaya canhaa sunahan ama maqaaladan aan idiin sheegayo maxaa uga jeedsanaysaan waayo in bacda asxaabi sunan ay wariyeen ayaa waxaa ku sugnaa dadkan laba fadhiyay markuu xadiidka u sheegay nakasuruuso malaasi waxay de arrintan aanay yar jeclaysan ayay madaxyadii bay foororiyeen oo arrintii dee cilmigan uu sheegaya sunihii rasuulka iyo xadiidkiisii uu warinaye ahayd soo jeediye inay dee seedii u qaataan buu ka dareemay si wax diidmo oo waa kon madaxii bay foororiyeen markuu taa yidhi markaasuu yihi waxay isugnaadeen muxuu yo uga jeedaan tan wallahi baan ku dhaartee la armiyanna waan tuuri doonaa oan gani doonaa bihaa waa maqaaladan ama sunnahan aan idin sheegayo bayna aktaafikum garbihiina dhexdooda ayaan anigu ku gani doonaa macnaa anigu waan idin sheegi inkastaba aa diideen haddaydaan aqbalina anigu idinkalama dee xishoonaye idinkalama waabanaye waan idin sheegi on idin caddaynba xadaثna زhayr بن xrb qal xadaثna سfyaan بن cuyaynaةa xa وxadaثnii abuلطاhir وxrmlة بن yaحyى qala aخbarana بن wهb qala aخbaranii yunus xa وxadaثna cabd بن xumaydi qala aخbarana cabdالرaزاq qala aخbarana macmr kulhm kulhm wuxuu wadaa macmr ibn rashid iyo yunus ibn yaزيid اlayri iyo سfyaan ibn cuyayna sanadka sufyaan baana ugu caalisan waayo isaga eeg muslim iyo ibnu shihaab laba udhaxaysa dariiqiisa kuwa kale se saddex baa u dhaxeeya in muslim iyo ibnu shihaab baimaka ama zuhri muslim dariiqa hore ibnu cuyeynana laba u dhaxeeya markaa ruux bay isdheeriyiin kulluhum can zuhriyi bihada lisnaadi naxwahu waa xadiidkii mid laba mida bal in xadiidkii kolley laftigiisa waan aragnay dee waaba ki intaa keliyu ahaaba riwaayada abu da-uud iyana macnahan bay icraadkooday tilmaamaysay fanakasuu ru'uusahum taas oo uu yihi maxaan u arkaa inaad kaba jeedsanaysaan dabadeed horta xadiidku tu keenaya waxa weeye ruuxii bal matalan dee jaarkiisa u baahday jidaarkiisa inuu wax ku qabsado ama qori uu saaraba saas oo kale ama xataa haddii daloolin uu u baahan yahay de ina afkiisiibaa meeshii awdaye eh taas oo kale uu ku joojisto inaanu u diidin eeuu bal matalan taas uu ogolaado xadiidku waatuu inoo keenayo taas muhimkuna dee kolley culimada qowlkoodu waaba kaasoo xadiidkii baa cad oo taas sariix kuba ah wuxun bay khilaafkoodu yahay waa kan ooy nahyi baan haynaa nahyigani ma litanzihi ba mise waa litaxriim oo kale macnuu waxa weeye marka inuu ruuxii jaarka ahaa ee gidaarkiisii makansiiyo oo u suurtogeliya ruuxan jidaar kale inuu wax ku qabsado bal ama khashab ha noqoto ama wax kale ma nadbiba mise waaba waajib lagu waajibinayo kolley shaafici oo kale laba qowl buu leeyahy qowlkii malaa jadiid oo welibana malaa duruqda qaarkood ay qowlka qadiim waafaqsan yihiin qowlkii qadiim oo qowlkiisa qadiim wuxuu ahaa inay dee waajib tahay oo lafdigana waa siduu daahirkiisu keenayo kolleyna asxaab alxadiid guud ahaan waa siday kuba tegayaan in ima maalikiyadana laba qowl baa jiro san dee labadan qowl ee madhabka kuba sugan oo kale ah bal matalan taasba weeye xadiidka daahirkiisuna siduu sheekhu kaba cabiraya nawowi dee wuxuu keenayaa waa iijaab kaasoo laakiin dee culimadu waxay shardeeyaanuun ruuxii waaba waajib bay ku tahay hamakan siiye laakiin shardiga ayaa aba inaan dee isagii darar iyo dhib ka soo gaadhaya aanu jirno haddii meeshii darar isagii ugu jiro oo dhiba ay ugaba imanayso dee ruuxan maslaxadiisa dararkiisa imanka ruuxan maslaxadiisii looma ilaalinayo waa inaan darar iyo dhib ruuxan gidaarkan lahaa kasoo gaadhaysa aanay jirinoo markaa wax dhib oo kasoo gaadhaysa aanay jirin walaalkiina uu baahiyo kuwa intifaacayo ha aqbalo oo wixii dee hamakan siiya bal taasba weeye arrintan xataa dee in hadalkan abu hurayre mali araakum canha mucridiinna waa dee dadkii oo malaa waana waqti dambe waa waqti dambe aanay ahayd iyagoo bal matalan dadkii oo ka yar jeesto ama arrintii aan soo yar yar de waxa weeya si waxay inkirayaan ama aan aqbalsanayn baa uga muuqdo dee tuu leeyahay anigu bihaadan waa sunnahan iyo maqaaladan xadiidkan aan idiin sheegayo waan idiin caddayn oo ata bayna aktaafikum waa dhexdiinaan kaba sheegi ma qarinayo de markaa haddii dee aad waxa weeyaan aqbali weydaana idinkaa ismigiina tahaye anigu waa idin caddan weya markood baa kaba dhigay xaaladan inuu yihi waqti waqtiyada qaarkood buu marwan ibn alxakam iyo naaibuu kaba ahaayo waali kaba noqon jiray ama amiir madiine isagoo isaga bedelaya isagaa dee kaga tegi jiray oo kale waktiyadaasoo kale inay ahayd uu leeyahy waaban idin ilzaamin oo waan idinku qasbi haddaad taa ogolaan weydaan bal macnaha hore aan ku daysanaynaa walow cumar bn اkhadaabiya radia allahu canhu ee isagoo ilzaamkaa lagaba soo naqliyey oo isagu bal maalan walow suuradan aanay ahayn laakiin uu tacmiimiyeye axad baa mash laba saxaabiya adoada kollay dee midkood moxamed ibnu maslame yahay ayaa dhul uu lahaabaa labadooda dhul baa isku xigay oo markaa xaggay biyi uga imanayeenna ninkan baa kaba xigay moxamed baa xigay markaasoo ninkii kale waxaa ku weydiistay inuu saaqiyadiisii ama uu gacankiisaa soo marsado dhulkiisa dhexdii isaguna uu ka joogsado uu diiday markay cumar isula yimaadeenna cumar dee markii hore dee waaba tan oo waa dhex gale laakiin uu adkaystay moxamed ibnu maslama ayaa wuxuu yihi dee uu marin doonaa dhulkaaguu marin doonaa walow calaa batnik ayuu kaba cabiray calooshaadna haba noqotee macnaa waa ilzaamiyey oo dee taasoo inuu kol haddii dee isagiina darar aan ugu sugnayn xaajaduna timi marka waa iyadoo dee suuradun maahay wixii saasoo kale ahaa dee uu tacmiiminayo caam yeelayo kolley waktigiisiina way ahayd arrin faaftayna way ahayd oo dee cid markaa kuba khilaaftayna may jirin oo markaa taasna ay keenayso iijaabkan ahlulxadiidna ay ku tegeen dee qowlkii shaaficiya qadiimna ahaa xadiidka daahirkiisana baabu taxriimi اdulmi waqasbi اlardi wagayriha wuxuu u baabaysan yahay hadakani baabu taxriimi dulmi dulmigii guud ahaan ba xaaraamnimadkiisa waqasbi اlardi dhulkii oo la dhaco iyo dee dulmigii dhulkaba weyo isaguna dulmi aada xunba ah iyo wanaag geriga kayrkeedba waa guud ahaanba dulmiga xaaraamnimadkii dhac wax la dhaco uu kaba mid yahay dee dhul ruuxu dhul aanu lahayn uu kuba durko wax kaba goosto haba yaraadee taa xaaraamnimadkeediiyo inuu dembi aada u weyn yahay ciqaab weynna kaba dhalanayso taas buu baabkeedi yahay xdثna yaحyى بن أyub وqtaybaة بن سacيid وعaliي بن xujri qaaluu xadaثna ismaaعiil wahuwa بن jaعفari ismaaعiil بn jaعfar بn abi kaثيir horeynu in badan usoo aragnay inay walaaliyiinna waa jiraayo mحamed بn jaعfar بn abi kaثيir la yidhaaho isagana marar kala duwan aan soo aragnay xataa cashar noogu dambeeyey laba mحamed بn jaعfar oo isku xigo midna gundar aha midna isagu waa jiray oo mحamed بn jaعfar بn abi kaثيir lakiin de isaga gundar uu ka horeeya uu ka dabaqo horeeya bal walaalkii buu ka yar dabaqo horeeya mحamed بn jaعfar haddaba ismaaعiil بn jaعfar ba can اlcalا بn cabdالرaحman can cabaas بn sal بn sacdin الsaacidiye can سacيid بn زayd بn cmr بn نufayli ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم calا بn cabdالرaحman iyo cabaasba taabiciintii ayay kaba mid yihiin calaa bnu cabdiraxmaan in kala duwan baan soo aragno bal nusquu leeyahay malaa deeda cabdi isagoo abiha cabdiraxmaan ibn yacquub ka warinaya can abi hurayra taasne cabaas ibnu saalna waa nin siqoodisna hore inoogu yar horeeyay oo taabihina saxaabigan jariirkaa yahay haddaba ninkaas baa wuxuu ka warinayaa can saciid ibni zayd ibni camr ibni nufayl oo saxaabiga zaciid ibni zayd ibni camr ibni nufayl waa saxaabi jariira oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah tobankii jannada loogu bishaareeyeyna nin ka mida weeye waa nin quraysh oo reer bani cadiyo ee cumar ibn اkhadaab isku reer ahaayeen cumar ibn اkhadaab walaashiina uu qabay saciid cumarna walaashii caatika oo saciidkana waa qabay waanu ka islaam horeeyey cumar iyo albukhaari bay kuba sugnayd waxaan dee aan xusuusahay buu leeyahay ama waaba anigoo imaka arkay waina cumara lamuusiqi cala lislaam iyadoo cumar xidhxidhayo islaamkan islaami daraaddeed ayuu ku dhibayay oo cumar ibn اkhadaabo waa xidhayaybo taas oo kale bal dee san dee markaa kolley aada qisadeedana garanaysaan cumar islaamkiisiiba sababtooday ahayd gurigoodu kuba islaamay oo dee markii uba yimi loo sheegay dee qoyskaasi inuu islaamay oo isagoo marka horeba dee shar la socday haddana qur-aankii u arkay walaashiina markaa muslim bay ahayd cumar isaguna saciid markaa waa kii islaamay oo iyaga baa gurigoodu kuba islaamay cumar ee waana taa ay u horreysayba taa uu leeyahay bukhaari kusugo ina cumara lamuusiqa cala lislaam waana axad alcashara laakiin maalintii cumar dee dilkiisu intuu dhacay dardaarankiisii uu xagga khilaafada lix tobankii jannada loogu bishaareeyey kaba mid ahaa oo markaa joogay ayuu asxaaba shuura ayuu amray ama dee isaga wasiyadiisa ahayd inay iyagu dhexdooda mid ka soo doortaan lala mubaayacoodo amiira mu'miniin noqda waa lixdii lixdii kumuu soo darin isaga waanu noolaa markaas isagu waqtigaa iyo waqti in ka badan ka dambaysayba waa noolaa kolleyna waa isaga dee waracii cumar oo ninkan waa isku qoyso waa inadeerkii gees kalena walaashii caatika ayaaba cumar qabay markaasuu saasuu uga saaray asxaaba shuura axad alcashara weeyo qolooyinkii rasuulka ilaahay wafaadaysa uu ka raali yahay buu kaba mid ahaa waayo abu cubayda markaa muu noolayn markaas ee abubakar iyo cumar iyana wataa qolooyinkaasaa meesha kaba baxay toddobay markaa kuwa joogeene isaga laakiin kumuu soo darin waa arrintan waa yaani imaninba bal meeshii qoyskiisii oo dhan buu dee kaba dheeraynayay yaa wax kale looba qaadanin bal taas faydo saasaana asxaab ashura ugu darinay lakiin waa tobankii jannada loogu bishaaraynayay kitaabkeenana saddex xadiis buu leeyo kan inoogu soo horeeyo laba kalena way dambeeyaan oo bal iyada inoo dambeeyo xadiidkii alkamatu min almani iyo waa saxaabigii warinayeen ana rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi man iqtadaca ruuxa goosta shibran taa ka goosta min alardi dhulka kaba mida dulman dulmi ahaan anaa waa beleg taako maxay tari ruuxna waxba dee wax weyn oy u taraysaa maba jirto ee laakiin waa wax yar oo taaka maalan dhul kaba mida oonu lahayn ayuu goostay oo waxa weeyaan dee dhul kaleo dad ay kale ay lahaayeen buu intaa ku durkay intaasuu kasoo goostay waa taa dariiqa dadka ka wada dhexeeye la wada lahaana hadduu intaa inle kaba soo qaatona kollay waciid baa isna u yimi san ku dhow eh man iqtadaca shibran min alardi dulman dulmi ahaan dawaqahu llahu iyaahu ilaahay dawaqahu llahu ilaahay baa wuxuu luqunta u sudaa uu luqunta u geliyaa isaga iyaahu waa isaga oo dee dhulkii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min sabci aradiina toddoba dhul xaggood oo aradiina ra-du way fadxisan tahay waana jamcu ardin alaraduun baa lagu jamciyaa luqa qaliiliyi way jirtaan imaamka ama sharaxa kuba suganoo ardun in arduna ama ardina laguma jamciyo oo ra-da laba reebo qolooyin luqawiyiintii ay soo naqliyeen bal markaa toddoba tadlul xaggooda ayaa luqunta qadarkii uu dulmiyey ee uu qasbiyey ayaa luqunta loo sudhaa bal aan horta alfaadaha aan yar wada eegno xadiid kasta aan ugu soo yar noqono waxyaalaha ay culimmadu yidhaahaan tadwiiqaniyo xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarnي cabd للh بن wahb qال xadaثnي cmr بن محamd أنa abaahu xadaثa aabihii mحamed baa u waramay waxaana uga waramay can سacيid بn زayd بn cmr بn نufayl cmar بn mحamed hore inuu soo maro waa cmar بn mحamed بn زayd بn cabd للahi بn cmar بn الخaطاab aabihii زayd بn cabd للahi بn cmar بn الخaطاabna weeye oo zaydkan oo aabihina waa mحamed بn زayd ibn cabdillaahi ibni cumar ibn khadaab oo labadoodaba kitaabka way inoogu horeeyeen markaa waa cumar ibni moxamed baa warinaya aabihii moxamed buu kaba warinayaa moxamed ibnu zayd ibni cabdillaahi moxamedkaas baa wuxuu ka wariyey saciid ibnu zayd oo wuxuu yidhi ana arwa arwa haweeney la yidhaaho ayaa khaasamathu ay khaasamata saciidan weeye saciid bay dee la dooday fi bacdi daarihi daartiisa barhkeed oo dhulu isagu lahaa ayay sheegatay tihi dhulkaygiibuu kusoo durkay waxbuu iga qaatay waa saxaabigan bay taa leedahay axad alcashara ah xadiidkana warinayay in dhulkiisii kaba miday sheegatoy leedahay waa dhulkii uu igu soo durkay taasoo waxbuu iga qaatay faqaala wuxuu yihi markii dee dacwaddii dee xataa marwaan bay dee kusoo dacwideen ninkii waaligaah waa waqti dambe ay say ku dacwideen markii arrinkii loo sheegay ayuu yihi dacuuha ka taga iyada iyo wa iyaaha macnaha dacuuha waa dacul arda weeye dhulkan ay sheegaan soo qadarkan ay sheegatay ay leedahay taas iyo wa iyaaha iyadaba faraha ka qaada ha qaadato iska daaya fa innii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo man akhada ruuxa qaata shibran taa ka qaata min alardi dhulka kaba mida bigayri xaqih xaqiisa la-aanti waa tacadi iyo dulmi buu kuba qaatay dubuqahu waxaa loo geliyaa luqunta fii sabci aradiina waa min sabci aradiina fiidu bimacnaa min weeye toddoba dhul xaggood ayaa luqunta looga suraa qidcadiisii uu dhacay oo dee waa halkan ilaa dee wixii kaba hooseeyey inta loo soo gooyaba yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha markaasaa dee way dulmiday way ku tacadiday waxaan jirinna way kaba sheegto inuu daalim iyo kaasib yahay waatan dhulkiisna waa ugaba tegee qol uu habaartamay in markaa saxaabiga wuxuu yihi allahuma ilaahay in kaanad kaadibatan dee muu habaarinune waa hadday dee been sheegayso oo arrintani aanay run ahay inay been tahay faacmi basaraha ilaahu indhaha ka qaad indho tir adugu wajcal qabraha fii daariha wajcal yeel qabraha qabrigeedana fii daariha gurigeeda kaba yeel oo bacdaa sabaha u noqotaba qabrigeeda halkaa haba noqoto bal wixii dhacay waabatan qaala wuxuu yihi taabiciga xadiidka warinaya odhanaya fara-ayta haweenaydii arwo la odhanayay waxaan arkay camyaa iyadoo indhalo oo tartamisul juduura gidaarada taataabanaysa way indhabeeshayo dee markaa ay soconaysay ayay dee gidaarkii ayay saa gacanta u saarsaaraysa sida dadka indhaale oo kale taquulu markaasay lahaydi way iskaratayoo asaabatnii waxay heshay oo igu dhacday dacwatu saciid ibni zaydin saciid ibnu zayd habaarkiisii baa igu dhacay fa baynamaa waqtihiya iyadu tamshi ay socoto fi daari waa gurigeedii ay socoto ayay marad martay calaa bi'rin ceel fi daari waa xataa degaankeedii iyo xaafaddeeda un kuma sugnaa ama daarteeda fawaqacat fiiha ceelkii bay kuba dhacdo waa dacwadii qaybtii labaadba weeye habaarkeediiba dee habaarkiisii ayaa ilaahay aqbalay labadii dhinacba fa kaanat qabraha ceelkaa ay kuba dhacday ayaa qabrigeedii noqday weli xadiidka duruqdiisa way noo socotaa bal markaa xadiidka abu hurayre intaynaan gaadhino baan dib u masalada ugu soo yar noqon doonaa walow xadiidka abu hurayrena uu la mid yahay isaga xadiidka abu hurayre iyo xadiidka caaishaba waa kanun bay la mid yihiin xadaثna aburabiic اlcatakiyu qaala xadaثna axmed bn zaydi can hishaam bni curwata can abihi ana arwa binta uwaysin haweeney arwa la idhaaho oo ina uways ahayd bal taas oo haweeneydan baa arwa binta uways baa la odhanayay usqooyinka muslimna sidan baa kuba sugan haweeneydan inay ina uways ahayd kollayna qolooyinkan kutubta saxaabada lisay halkan shuraaxda xadiidku soo naqliyaan waa sai bal matala ibnu cabdilbar oo kale istiicaabkiisa iyo xaaf ibnu xajar isaabadiis iyo bal uways may soo naqlina unays bay soo naqliyeen waloo dhici karta xaafid meela inay dhaceen unays bay soo naqliyeen oo markaa waxaad moodaaba dee inay iyagu raajax yeelayaan usqooyinka muslimsane haba dhaceene haweeneydan in arwa bintu unays laba odhanayo calaa kulli xaalin waa haweeneydan magaceedu arwa ayuu ahaa waa tan uwaysba mise waa unays oo dee kutubtaasna unays ay kuba sugan tahay haweeneydaas baa iddacat waxay sheegatay calaa saciid ibni zaydin saciid ibnu sayd korkiisa ay ku sheegatay annahu akhada inuu qaaday shay-an qaatay shay-an shay min ardiha dhulkeeda kaba mid ah fakhaasamatu waabay dacweysayoo waxay dee isagii la ay dee markaa way iyadoo la doodeysaa ay usoo kor yeeshay oo isula yimaadeen ilaa marwaana bni اlxakami marwan ibn اlxakam horeynu kitaabka riwaayo kuma leha kitaabkeenan bukhaari buu meel ku leeyahay laakiin dikri buu ku leeyaho horena waynu usoo aragnay marwan dikri horabe faqaala saciidun saciid baa wuxuu yidhi markii dee arrintan la yidhi waxay saasay sheeganaysaa bal warkaas isagii dee dacwaddii loo sheegay ana kuntu aakhudu min ardiha shay-an ana ana dhe istifaaman qadarane ma aniga ayaa kuntu ahaanaya aakhudu mid qaadanaya min ardihaa dhulkeeda shay-an shay wax ka qaadanaya bacda aladii samictu min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ma rasuulkii ilaahay wixii aan ka maqlay ee waciidka weyn ahaa ee aad u adkaa kaa dabadii ayaan wax dhulkeedii aan qaadanayaa taasi ma dhacaysa wey qaala marwan baa wuxuu yidhi wamaa samicta maxaad maqashay min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay aad kaba maqashay qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayh wasalama yaquulu xaluu ku qowlayo man akhada ruuxa qaata shibran taako min alardi dhulkaba mida waa dhul aanu lahayn oo cid kale ay leedahay buu dulmi ahaan iyo qasbi ahaan iska daa wax ka weyne taaka qadarkeed qaatay dulman dulmi ahaan u qaata uwiqahu waxaa luqunta loo sudaa oo luqunta loo geliyaa isagii waa ilaa sabci aradiina ilaa toddoba dhul lagaba gaadhayo ayaa luqunta isagii loo sidhaabaa faqaala lahu marwaanu marwaan baa deeta ku yidhi saciid laa asaluka kuma weydiinayo oo bayinatan caddayn bacda haada xadiidkaa dabadi dee ninkaaga saxaabigaas ee axad alcashari ee xadiidkaasna maqlay kaama dhacayso inaad waxaan ku dhaqaaqdo caddayn kaloon ku weydiisanayaa ma jirto taas buu yidhi fa qaala wuxuu yidhi markaas waxaa odhanaya saciid bal intaasi inta dambe waa intan soo marre marwaan baa wuxuu yihi laa asaluka bayinatan bacda haada kolley qurdubi baa halkan hadal yar dheer buu ku leeyahay sharxiisanuu ku leeyahay mukhtasarka muslim ee almufhim la yidhah waana sharax ama kitaab dee fiican oo aada u mufiida weeye ama aada u qayima eersaraan walow anu dee muslim wada sharxahayn oo kitaabkuu ikhtisaariyey markuu ikhtisaariyey mukhtasarkiisii buu sharxayaa asaaniiddii way ka maqan tahay markaas waa mukhtasarkiisa laakiin de intaas bu waxaa la arkaa baabkii inuu xadiid kagaba sugan yahay baabka aan arkayno ama hadduu axaadiis badan leeya laba iyo mid ay kaba soo aroorto se dee intaas baa sharaxiisu kolley sharax dee caalim ama imaam sharaxi uu yahay sarreeyo wey markaasa wuxuu leeyahay cibaaradan buu eegaya laa as'aluka dee daahirku kaaftu way fadxisantao isaguu la hadlayaa waana tan faqaala lahu ay nooguba sugantay kuma weydiinayo bayinatan bayino arrintina wuxuu leeyahay dee markaan eegno suuradan bal dacwo ahaan isagii waa lasoo dacweeyey waxaa leeyahy waxay leedahay dhul buu igaba haystaa waxaan ay leedahay u haystaa dee isaga gacantiisay kuba sugan yihiin iyadii markaa waa muddaciya isagiina waa muddaca calayhi dee haddaan eegno xukunkii shareecadana aan eegno in muddaciga isaga bayino laguma laha bayino laguma laha waxay noqonaysaa dee iyadiiba ay tahay haddii meeshii iyadii bay tahay inay caddayso waxay bayinadii la timaado isagii bayino marka meeshii waxaa meesha leeyiu leeyahy haddii dee arrintu ay tahay adiga markaas saciidow bayino iyo caddayn kaama dalbayo kol haddaad xadiidkaa sheegtay oo xadiidkan buu dee kaa qancay taas ee haddaanu xadiidkan sheegin bayinu weydiisan lahaa nidaamkii shareecada ee ahaa xaggan dacaawida iyo marka taas ah oo muddaciga inuu bayinada ay tahay albayinatu cala almuddaci ama muddaca calayhga welibana wixii gacantiisu ku sugan yahay ee haddii bayinada la waayo dhaariya wax lagu yeelanayo tii oo dee laga tegay noqonaysaa taasna labadooda midna kamay dhacayno marka arrintu maaha waa si isagu idhaah baan soo noqonaya marka arrintii wuxuu leeyahay waxaa dee markaa daahir ba ahaan layd in khitaabkii iyada laga dhigo oo la yidhaha laa as'aluki bayinata bacda hada adigii dee bayinaad haysataa ma jirto isagiina waa kan wax bayino oo iyadii aan kaaba dalbayo caddayni ma jirto iyadna xujo kale may wadina bal waxa weeyaan waa dee barkoodna waabay iyadoo kollay khitaabkii in siisii lagu daayaa roon macnaa wax kaloo intaa dhaafsan oo aan ku weydiinaya maba jirto xadiidkan inaad maqashay bayino iyo waxyaalahaas barhkoodna abaawile bal waa sheekhu baxthi uu leeyahay oo halkan yar marka la eego nidaamkii dacaawude muhimku waxa weeyaanuun markaa intiibuu kuba qancay iyadu wax xujooy laba timi may jirine laakiin maxaa dhacayba inuu isagii intii kaba tegay intay doonayso o dhanba faruu kaba qaaday intay doonaysayba faruu kaba qaaday waana kan yidhi faqaala wuxuu yidhi allahuma ilaahayo in kaanat kaadibatan facamni basarahaa ilaahow camni iyo malaa lafdigii horena waa taas oo acmi waa isla midun min atacmiya iyo min alicma faacmi iyo facamni indha tir basarha ama araggeeda tir waqtulhaa fii ardiha dhulkeedan ay tan dee waa tan ilaahu kuba dil qaala wuxuu ihi raawiya xadiidka warinayay waana ninkii kaba wariyey imakaan waxa weeyaan saciid maantana waa curwat bnu zubayr famaa maatat may dhiman haweenaydii xataa dahaba basaruhaa ilaa araggeedii tegey oo way indhabeeshay oo bal waxay yidhaaheen dee halhays bay u noqotay reer madiine oo markay sheegayaan tan oo kale ayay acmaa llahu kacamaa arw ay odhan jireen ilaahay ha indhatira si indhatirkii arwo oo kale ee markii dambey dee waktigii dheeraaday ayuunbaa lafdigii la taxriifiyeyoo arway bay ahayde deetu bay yidhaaheenba acmaahu llahu kacama kacama alarwa alarwana dee waa nooc xayawaan kaba mid oo ama barhkood laga yaabaa goodirkaoo kale iyo ama taas ama taysal jabal ay kaba cabiraanba ama hadduu garanugta keeda lab yahayo dee marka ay u qaateen bay leeyiin dadkaa jahaladii inuu indhala yahay oo oonu waxba aragba kaas lafdigoo la taxriifiye weeye oo kacamal arwa alarwa oo xayawaankii kaba dhigeen ee asalku wuxuu ahaa ama dee masalka iskaba noqotay ama arrintaas ama arwa falama maatat ataa fama maatat xataa dahaba basarha uma bayna hiya waqti tamshi fii ardiha id waqacat waxay dhacday fii xufratin famaatat bal labada xadiid ay noo dambeeyaana la mid weeyaane horta in xadiidka ta inoogu sugani waa waciid aad iyo aada u weyn oo u adag oo ah dhulkii oo kale haba yaraadee ciddii dulmi wax kuba qaata inuu ciqaabtan adag mudanayo xadiidkana luquntaa loo gelinaya way noqonaa dawq waxaa la yidhaha waxaan luqunta la sudho oo kale dee luquntii geeskasaba kaba xiga ayaaba dawq lagu magacaabaa xagga markaa tadwiiqan barhkood waxay kaba dhigeen ee qidcadan ruuxu sida dee axaadiistii kusoo aroortay ruuxa haaliga ah ama neef geela ha xado ama wax ka weyn ha xado ama wax kale wixii waman yaqlul ya'ti bima qalla yowma alqiyaama inuu isagoo sida wixii laba imanayo in macnuu yahay intii inta la soo gooyo ayaa isagii lagu kalifayaa inuu qaado laba yimaado maxsharkii laba yimaado ee waxaan uu dusha ku sidaana ne waana wax ka weyne dabqoo kale luquntiisii u noqonayaan ama sidee luquntiisii inta la weyneeyo sadee axaadiid kuba timi ruuxa kaafirkee naarta galay in labadiisa garab in laba cisho ama saddex cisho loo socday isu jirayeen ama gowskiisu buur uu leekaanayo waa axaadiisii noo sugan baa kuba timi oo la weyneynaysa cadaabku in inta isagii la weyneeyo qidcadaas oo dhan inta lasoo naqliyo luquntiisii dee loo geliyo iyadoo saa uu sida uu yimaado bal waa ta'wiilada uguba dhow oo bal masalan xadiidkii laguma fasiray barhkoodna ismigii ayaaba dee saa kuba noqonayo dawq oo kale bal macnuu kaasu waa waciid adag arrin kalena aynu culimadu halkan oo dee masale ay iyadna laba yimaadaan halkan ay kuba sheegaan waxay tahay dee imankaa qadco dhul ah oo dee kolley waa insaroo daahira ayay ahayd intan dulmigiisuu ahaa intii laguma dayne bal toddobadii dhulba qadcadii ayaa laga soo qaaday oo isagii la duldhigay taas waxay culimmadu u daliishadeen bal horta laba macno way u daliishadeen oo mid weeyaane bal toddobadanna waa min alardi mislahuna inay toddoba dhul jiraan inaanay dee wax isbaaliya alla ahayn iyo aqaalim iyo gobollo iyo qaarada aanay ahayne dabaqaad kala hooseeye ay yihiin waayo haddii ay tahay waxyaala isbaaliya alla ama qaarada ama aqaalim ay tahay qidcadan hadduu dulmiyey inay qidcada meel kale ku taalla muu dulmiyeyna looma geeye wixii waa dabaqaan kala hooseeya saa ay samooyinkuba u kala sarreeyaan oo dee aada moodo ma laha inaanu xataa infisaal siaasi jirin markaa ruuxii sanbay dee tad keenaysaa arrin kale oo culimmadu iyaduna halkan ay kaba qaateen waxa weeyaan ruuxu hadduu dhulkan intan uu leeyahay jagadan ama buqcadan uu leeyahay isaga intan milkiyey wixii ka hooseeyeyna uu milkiyaya marka haddii uu dee qoto dhagxaan hadduu ka helo iyo haddii macdan ka helo dee la odhan waa xoolo dadweyne oo marka aan meeshii lagaba qaadin iyo hadduu ceel kaba qoto iyo ilaa dhaadhicii hoose wixii baa wuxuu leeyahay oo isagii baa le sida dee saraba inuu u baxo oo hawadiisa uu sare uu baxaba uu leeyahay ayuu wixii hoosena ee isagaa milkeeya kaba hooseyso faman malaka shayan min hadi alard malaka wamaa taxtahu min adibaq iyo wixii ka hooseeyey in halku ka gaari karo saa daraaddeed hadday cid kale ay intay god meeshan kasoo saarta ay tila halkaagii baan hoos marinaynaa oo kale dee haddaan dhulkii lagaba qaadin oo dee amar dawladeed iyo waxyaalo aanu noqon ee wax kale oo dee taa keenaya dadka tasaruf kale laguma laha oo ciddii kale kuma laha bal iyadna waa arrin ay taas ay culimadu halkan ee fawaaidda xadiidka iyo dee qasbigan in dulmiga taxriimkiisa iyo ciqaabta weynee kaba dhalanaysa bal tadwiiqiina waa taa aan imanka soo sheegnay waxay yidhahdeen axaadiis la midna waa kuwan inoo soo socoto wuxuu yihi muslim وxadثnي زhayr بن xرb qال xadثna جrيr عan سhayl عan أbيه سhayl بن أbي صالح wey abin abu صالح عan أbي هurayرaةa qال أنh qاal qاla الرasuul may xadiiثkan ka booday xadثna abubكر بن أbي شhaybةa qاal xadiثkan aqriya soo ma xadثna yaحyى بن زكريا بن أbي زاydة عan هiشhام عan أbيه عan سacيid بن زaيد qاal أنh qاal سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ روح قاata شبرا taako من الأرض ظلما فإنه يdوqه waxaa luqunta loo gelinaya loo surayaa يوم القيامaةi من سبع أربعين تoddoba dhul xaggood وxadثnي زهير بن حرب قال xadثna جرير عن سهيل عن أbي هريرةa قال أنه qال qال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم يأخذ ma qaadayo أحad أحad أna نfyi weeye laakiin waa bimacnaa dee waxa weeye adigu imika horta waa nafyi tani nahyigii maaha laa yaakudu ma qaadayo axadun shibran taako min alardi bigayri xaqihi waa xaqiisa keyrkii oo dulmi iyo dardaro ilaa dawaqahu llahu ilaa oo uu qaado ruux iskaba daa wax ka weyne taako qadarkeeda oo dhul oonu lahayn dulmi uu ku qaato dawaqahu llahu ilaa sabci aradiina ywma alqiyaamati xdثna أحمد بن إبراهيم الdورقي qال xdثna cبدالصمد yعن بن cبdالوارث qال xdثna xرم وهو بن شداd qال xdثna يحيى وهو بن أbي كثيr waxa ظاahiرa mسلimiina ay tahay cidda ka sarreysay barhkoodna inay tahayna waaba suurtagal horta dee iبن cabdالوارث mooye inta kale lakin dee horey nuusoo ogaanayo way sanadi bay saddex kusoo noqnoqdeene macnuhu waxa weeyaan un mslimiin maka bal markuu أحmed iبن إبراهيم الdورقي xadiidka ka maqlay cibaaradii uu sheekiisa uga maqlay waxay yihi xadaثna cabdالصamd intaa wax ka badan muu raacin muslim hadduu markaa xaggiisa u kaga daro oo u yidhaaho xadaثna axmed xadaثna cabdالصamd ibn cabdilwaris sheekhiisiibu waxaanu odhan u nisbaynayaa oo waxaan sheekhiisii aanu odhan buu u nisbaynayaa dee ninkiina waxa dhici kartay ishtibaah inuu yimaado haddaba sidee dee taas buu ula yimi yacni ibn cabdilwaari kuwa kalena waa saas oo kale can maxamed ibn ibrahim an aba salamata oo maka yaxya ibn abi kaiir maxamed ibn ibrahim buu xadiid ka warinaya abu salama in badan baan soo aragnay yaxya ibn abi kaiir oo abu salama kama warinaya tadliisna waa lagu sifeeyey xafid ibn xajar baa idhaha waxay tani tilmaamaysaa tadliiskiisu inuu aada u yar yahay sheekhiisii inta badan wax kama warin jiray waa kan maanta waasibo soo dhexgeliye dee nin kale imaka oo xadiidkii uu ka maqlay caddeeyeen tadliisin wuxuu yihi ana abaa salamata xadaahu abaa salama moxamed ibn ibrahim ataymi u waramay oo wuxuu wakaana waxaana ahaa baynahu bayna abi salamata wa bayna qowmi dad tolkii ah khusuumatun fii ardin isagiiyo dad qoomkiisa dhul isku haystay markaasaa muxuu yihi isagaana u waramay waanahu dakala waanahu abaa salama dakala uu galay waana wixii maxamed lama socone uu sheegay calaa caaishata caaisha usoo galay binta abi bakrin fadakara habaryar bay u ahaydna fadakara dalika laha arrinkaas buu caaisha u sheegay faqaalat waxay tihi ya abaa salamata abaa salamo ijtadib ilarda faraha ka qaad dhulka iska daa dhulka jeedadu uga had waxba haku dacweyn fara ada uga qaad faina rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala man dalama qiida shibrin qiida iyo qaada maala waa bimacnaa qadra un waa taaka qadarkeedoo min alardi ruuxa dulmiya duwiqahu min sabci aradiina waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay ee laba saxaabiyo horena aan soo aragnay inuu warinayaan waxay dee fara ka qaad baabay tihi hakuma dacweyn waxba yaanay kusoo raacayna haku dacweyn aduu fara uga qaad arrinkaasaa jire waxadathani isxaaq ibnu mansuuri qaala akhbaranaa xabaan ibnu hilaalin qaala akhbaranaa abanu abanu aban ibnu yaziid alcadaar weeye hore aynuu soo aragnay qال xdثna يحyى يحyى waa يحyى بن أbي kaثيirki imakaba aan soo haynay أنa محamed بنa إbrahيma xadaثah أنa abا سلمةa xadaثah أنahu dakla عalى caiشhaةa fadakra dakra faacilkeedina abاan baan ka dhigayna fadakra abاan wuxuu sheegay lahu waa xadiidkan imakaan kaba soo baxnay ee uu markii hore xaq ibnu shadaad wariyey uu yaxye ka wariyey in isaguna maanta yaxyu kaba warinayaaye mid laba mida ayuu sheego mila mila xadiidi xarbin can yaxya ayuu sheegay baabu qadri ariiqi in ikhtalafuu fiihi kolley kitaab lbeeciya wixii la xidhiidhsanaa ama kitaab lmusaaqada musaaraca oo halkii inooguma dambayso oo kitaab kale adeeto intaa dabadeed bilaabmi doono faraa-id kolley waxaan leenahay un waa musaaqaad iyo musaaraca in yaroo kooban bay haayna guud ahaan waxay noo shablinayay walow tani dee aanay imaka wax beec aanay ahayn laakiin kitaabulbeec iyo tawaabicdiisi iyo lawaaxiqdiisiibaa halkan xadiidkani ugu dambeeya iyo baabkani baabu qadri ariiqi ariiqa qadarkiisa baabkii weeye id ikhtalafuu fii hadday isku khilaafaan macnu waa maxay waa dadkii meel wada deganaa kasoo qaad dhul la degayo oo kale oo ama jagooyinka laga dhigtay la doonayo dariiqii in lagaba saaro ama si kaleba dariiqii hore jiray ee dadku ay ugu yimaadeen lama taataaban iyo sidiisi baa lagu daynayaa oo hadduu intaa ka badan yahayna dee laguma soo durkayo waa taasun weeye ee dariiqii iyagii bal matalan markaa imaka la doonaya in la samaysto dadna kaba dhexeeyey hadday wax ku heshiiyaan dadkii uu ka dhexeeyey in ku heshiiyaan ama intan ha kaba badnaato ama duruqdaa yaryar ee iska kooban intan ha kaba yaraatee wixii ay ku heshiiyeen bay noqonaysaa si ida ikhtalafuu fiihi laakiin dadka hadday iskuba khilaafaan oo xagga inta saacadiisa iyo cardigiisa ama uu noqonayo isku khilaafaan dee dherarkii maayo waa saacadii eh iyada markaa qadar shareecadu ay dejisaa jirta qadarkaasna dee waa waqtigoodiiyo wixii u munaasibka ahaaye iyagu wixii u marayaba duruqdaasi waxa ugu weyneyd de waxay rawaaxishiiba ugu weyneyd wax intaa ka ballaadhan oo marayay may jirin waa qadarkii ruuxuna aqalkiisa ka gelaya alaab hadduu hordhigtana uu hordhigan karaya hadduu wax dhaadhicinayo dadkina ay dariiqii mari karayeen waa intii u waasac noqonaysa dee arrinku ma aha un waqti kastaba in la odhanayo intaa waqtigaas ayaan dariiq kaba dhiganaynaa iyadoo wax kastaaba ay isbedeleenoo dee bal matalan taas waa wixii kolba baahida iyo xaajada iyo wixii maslaxada markaa arrintaa ku xasilaysa ee ku xasilaysa unbaa la raacayaaye bal waxa weeyaan dee se markay waxay dariiqii haddii la iskuba khilaafo qadarkii rasuulka ilaahay gooye xadaثnي abu kamil fdayl بن xuseyn الjaxdariy qala xadaثna cabdالcaزيز بn الmkhtaari qala xadaثna khalid الxadaw عن يوسف, يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dadka xadiidka saamka ku sugan yuusuf ibnu cabdillaahi baan filayaa ayaa caawa cusub aabihii xataa ma cusba cabdullahi ibnu alxaaris waa nin ay yidhaahana nasiib oo ibnu siriin malaha waxbay meel bay wax iskaba ahaayeen horeynu usoo marnay waa nin hiqa oo taabiciintii dhexa ka mid oo dabaqadii ibnu siriin baa cabdullahi ibnu alxaaris ama yuusuf isaguna waa siqaaru taabiciin ama taabiciinta rabbi ugu yaryara waana nin hiqaa kolley axaadiistiisuna ma badne malaa saddex xadiisiya waa leeyahay maaha xadiidkane wax kalena uu leeyahay laakiin waa nin hiqa aabihiina waa hiqo labadooduba waa taabiciin markaa taabici baa taabici kaba warinaya mar markaas wuxuu aabihii ka wariyay xadiidka abu hurayra ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yihi ida اkhtalaftum haddaa iskhilaaftaan fi ariiqi ariiqa oo waddadii intay noqonaysaa isku khilaafteen eeg haddaa iswaafaqdaan oo wax lagu heshiiyo dee waxay ku heshiiyeen dadkubay noqon laakiin haddii ay iskhilaaftaan ee haddii cid wadooyinka saartay imika san dee xukuumadii wixii dadkii toodi kumaba xidhna ee ay tahay dee iyagaa balhabkii iyo dee intii dee ay markaa u dejinayeen baa la raaci doonaayo ida اkhtalaftum fi ariiqi dariiqii haddaa isku khilaaftaan qadarkiisii ay isku khilaaftaan jucila waxaa laga dhigayaa carduhu ballaarkiisa sabcu adrucin toddoba diraac baa lagaba dhigayo waa inu suban dee diraacii ibnu aadamkaaba yidhaaheen barkoodna may diraaca ay dee wax lagu misaaxayn jiray ama waxaa lagu qiyaasi jiray bay yidhaaheen bal waxa weeyaan waana qadar dee marka la eego dadka ay mari karaan oo ciddii dee bal meeshii ama raaxilo ama waxay u saarnayd ama alaab dejisanaysayna ay ka faa'iidaysan karta ama ay makansanaysa qaradkeedii inay fushato haddaba ballaadhkiisii waxaa laga dhigayaa toddoba diraac taas booli wuxuu halkan leeyahay nusqooyinka intooda badan sabcu adruc baa dhacay nusqooyinka qaarkoodna sabcatu adruc baa dhacay waa arrin luqa ku tacalluqsan laftiga diraac marka la eego hase dee waxyaalo badan oo acdaadaa dadkaaba yudakar wa yuanas macnaa mudakarna waa luqada waa noqdaa muanasna wuu noqdaa macnaha marka ta'niiskana badan bay leeyahay fasaaxo badan macnuhu lafdigan maaha inaan odhanayno diraacuna waa mudakarkii waana la ta'niisiya in diraacatun baan odhanaynaa maha taas ujeeddadu maaha markay lafdi leeyihin yudakar wa yuanas waa lafdigan baa sidiisaa isagoo ayaa ama macnihiisiibaa muanasa markaa hadhow haddii sifa uu yeesho haddii dee bal waxa weeyaan de bal masalan wax kale oo kale in damiirkii u laamayo wixii baa dee waxay noqonaysaa mu'anas ahaan bay noqon ama mudakare maha laftigu isma bedelaya diraacu diraac weeye marka haddii mu'anas lagaba dhigo ee cadadka iyo macduudku way iskhilaafaan xagga marka la eego oo markaa maxay noqon sabcu adrucin waa san inoo taala waayo inay cadadkii iyo macduudkii way kala duwanyiin tadkiirka iyo ta'niiska isku khilaafaan haddii mudaker lagaba dhigana waa tan sabcatu adrucin oo taas oo cadadkiina waa cadadkii bay iskhilaafayaan bal taas waa mid wuxuu markaa macnihii uu yidhi qadarkii dariiqa imanka sheekhu kollay si fiican buu usoo talkhiisiyey haddii bal wuxuu leeyahay isagu dhul uu leeyahay shaksigu eeg maha dad lama laha dhulkii uu lahaa beertiisii ama dhulkii uu lahaa ayuu doonay dariiq dadku ay maraan dadkaa maarada ah waqfi inta uu gaba dhigay inuu kaba saaro inta uu ka dhigaya iyada cidi kuma haysato waa dhulkiisii inta uu dariiq ka dhigaya waa khiiradiisa taasi ee waxa roon buu leeyahy ee inuu waasiciyo sidaa dadkii hagaag loogaba faa'iidaysto suuradaasna xadiidka mid loo jeeda maaha ruuxu dhulkiisii hadduu dariiq ka saarayo dadkii dee uu musabal ugaba dhigayo isagaa qadarkii goynaya waanay fiicantay inuu tawsiiciyo xadiidka kaa loogama jeedo suuradaa loogama jeedo laakiin haddii imanka dariiqani dhul la wada leeyahay oy dad lahaayeen bay dooneen inay degaanba beeraha ka dhigteen guryaha kaba dhigteen waxay u baahdeen markaa dariiq inay saaraan hadday wax ku isku waafaqeen waxay isku waafaqeen bay noqon hadday isku khilaafeenna waa ka xadiidku imanka muraadkiisu yahayoo intan baa laga dhigay khaasatan dee waa kolleyba waqti kastaan leenahay inagu waa wax isbedbedeli karaa oo baahida iyo dee waxyaalahan iyo wasaaisha la adeegsanayo imikee isbedeshay iyo waxaa iskaba bedeli karee xadiidku markaa kuu jeedaa kaa weeye arrin kaleu sheeku tilmaamay dariiqani maha dariiq dadku iminka ay samaynayaan waxaynu helay oo meeshan uguba nimo waa dariiq la maro waana dariiq intaa ka waasacsan oo toddobadii diraac ka ballaadhan ma odhanayno markaa dariiqu wuxuu ahaa waa tii la gooyo toddoba diraac baa laga dhige hareerahan kaga soo durkaynaayo intii toddoba diraac baan reebaynaa iyada ma banaana buu leeyahay ruuxna uma banaana an yastawliya calaa shayin minhu wain qalla shay isaga kaa mida bal xadiiiya malaha sanadkiisuna xasan yahay waa ninka qadco ama taako dariiqii muslimiinta ka goosta duwiqahu min sabci ardina lafdigaasa isla soo arooray sanadkiisuna xasan yahay marka wuxuu leeya ha banaanaay laakiin waxay leeyihiin intan aan la degenayn hareerihiisa in la camiro way leeyihiin dariiqii markaa ma taabanaye laakiin waxa weeye dariiqii wax cidhiidhi kuma keeno dadkii dhibay iyada taa laguma samaynayo oo bal matalan taas ee waa dariiqii layskuma khilaafay haddii laisgu heshiiyeena waa sax dariiqii markii hore masruuga ahaana dee isagu siisii baa laguma daynaya oo marka bacd alculamaa baa iyagoo tan eegaya ay yidhaha duruqdaas oo kale haddii dee ay dandoonayaan hareeraheedii inay degaan ay wax ku iibsadaan oo kale bal oo matalan looba baahdo ee haddii baahidu ay ka ballaadhantahay intana tii baa la raaci haddii kalena bal qadarkaabaa la reebiyo inay waxaan meeshii mamnu ka yaana waa irtifaaqun inta ay joogaan unbay kama faa'iidaysanayaane qadarkaa wixii ka badan ayaa dee intifaacoodii kale iyo irtifaaq iyo ka faa'iidaysiga ama wax ku iibsigi ay noqonaysaa ee bal muhimku waxa weeyaan in wixii khilaaf ka yimaado ayaa shareecada intan ay goysay waana dee maslaxadii waktigaas weeye wixii waa wax isbedeli kara